Dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gaar ahaan kuwa ku shaqaysta mootobajaajta ayaa waxaa soo food saartay shaqo la'aan aada u baahsan shaqo la'aanta ka jirta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa sabab u ah burburka wadooyinka muhiimka ah ee dhex mara bartamaha magaalada iyo sidoo kale shilin Soomaali la'aanta ka jirta Beledweyne Cabdifataax Axmed Xaashi oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyey shaqo la'aanta soo food saartay isagoona codsaday in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada magaalada beledweyne ayaan ka mid ahay waxaan ka shaqaynaa gaadiidka isku goosha magaalada bajaadyada wax la qaado iyo wax la raaco bajaadyada waan laanahay magaalada magaaladii laamiyaasheeda waa burbur ganacsi fiican ma jiro ee dhaqaale la-aan ayaa dhacday shilin soomaali ma haysano wax walbeeto oo oo ummad culeys soo food saartay ayaana soo food saartay dhalinyaradii dhammeed bagamudo iyo derbiyaasha la fadhiyaan wax la hayo iyo wax macnaha aan ka shaqaysana ma leh bulsho weynta soomaalida adduunku waxaan u sheegaynaa inay waxyaalaha ku shaqo leh laamiyaasha iyo wadooyinka iyo nadaafada iyo shaqo la-aanta intaba ilaah baa intaba bixin kare waxaa loo sheegaya inay wax ka qabtaan shaqo la-aanta waxaa sababi karo amni darro waa sababi kartaa wadooyin xumo waa sababi kartaa dhaqaale la-aan shilin soomaali ma socdo wax walbeeto waxaa waaye lacag hawa oo la tuuraa dadkina inta badan ma wada aween qaaraba taleefanaba haysanba oo macluul magaxaafadooda iskala fadhiyo marka ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta soomaaliyeed waxaa loo sheegaya inay ummaddan il gaara usoo fiiriyaan wax walbeetana waa isku day qofku wuxuu isku dayaa un waxawaaye waa ka mira dhalin doona hadduu ilaahay ugu talagalo shacabka soomaaliyeed oo meel walbeeta ay joogaan iyo hay-adaha ku shaqo leh arrimaha eh, nadaafadda iyo dhololka iyo wadooyinka inay xafiisyada inay macnaha dadkan eh, soo fiiriyaan dhalinyaradan shaqo la-aanta soo food saartay shaqo abuur u sameeyaan meladaaliyaan tahriibka iyo badada dhalinyarada ku daadanayso marka si inay uga aadin oo macnaha ay mashquuliyaan ayaa muhiime wax walbeetana macnaha waxawaaye waa tixgelin in ugu tixgeliyaan shaqo abuuraan eh, ummadda meladaaliyaan qaarkii waxbarasho rabay qaadkii shaqo macnaha u diyaara inay xooggooda ku shaqaystaan waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada magaalada beledweyne in wax walbeeta dhibka laga bixi doono ee macnaha isaga samraan shaqo la-aanta jirto kii xoola haysto xitaa gaadiid ku shaqaysanaya ama baabuur ha ahaado ama bajaaj ha ahaado ama eh, ganacsi yar ha ahaado runtii waxay lahaayeen ma leh macnaha eh, dhaqaale la-aanta jirta keliya waa inay isaga samraan oo macnaha mabda iyo bad iyo dhibaato iyo rafaad kale in lugahooda kusii raadsan ee gurigooda iska joogaan oo macnaha iskaga samraan